cabdulaahi sheekh xasan oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ayaa waxa uu si adag uga hadlay hadal uu maalintii shalay sheegay guddoomiyaha degmada kaaraan ee dowladda federaalka kaas oo ku baaqay in la dhibaateeyo dadka kasoo horjeeda doorashooyinka siyaasigan ayaa waxa uu sheegay inuu ka mid yahay siyaasiyiinta ku nool degmada kaaraan wax cabsi ahna aysan ku yeelan karin hanjabaadda uu jeediyey guddoomiyaha waxa uu tilmaamay inay sugayaan tallaabada uu ku baaqay guddoomiyaha uuna qaadan doono mas-uuliyadda wixii dhaca waa kaaraan annagaa degan cidina naguma caburo karto maqar iyo dabaminshaar wadna codna nooma qaadan karto afkaarta inaan xoraan u nahay qofna marti ugama nihin laabta kusoo xujiyo loosoo daraan sugaynaa kaga hordhaci maayo maqarada iyo minshaarada iyo waxuu keeno markuu la yimaadaan sugaynaa jawaabta daalad mas-uuliyadda cod kasta wax soo gaaraan asagaa qaadaya kadib asagaa sheegi doona codda usoo darsata maqaro iyo waxaanku oreeyo iyo iyo madaafiic intaba in laygu soo qaado xaqumale gurigagaanoo jooga umana hogaansamayno lamana cabsi geli karto arrintan oo si weyn hadalhayn badan uga dhex abuurtay bulshada ayaa dadka ku dhaqan muqdisho gaar ahaan degmada kaaraan hadalka guddoomiyahan dhankooda ku tilmaameen mid uu ku kicinayo bulshada mucaaradnimaduna aysan ahayn mid dadka lagu dhaleeceeyo iyagoo intaa ku daray in guddoomiyaha kaaraan mar uu taliyo ciidan ka ahaa degmada yaakshid uu ku biiray islamarkaana qayb ka ahaa waxa lagu yeero badbaado qaran oo uu markaa hogaaminayay xasan sheekh iminkana ah madaxweynaha dowladda federaalk oo xilligaas mucaarad ku ahaa maxamed cabdulaahi farmaajo